bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo idaacadda jowhar kuwood ugu door karoon wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle oo xilka u kala wareejisay guddoonka kanaalka kaluundi ama calisho bare ee magaalada jowhar ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo ka qayb galay bandhigga suuqweynaha ganacsatada muqdisho ee wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya oo maanta muqdisho ka furay kulan wadatashi oo looga hadlayo la qabsiga cimilada iyo kordhinta wax soo saarka calafka xoolaha guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo wasiirka cadaaladda oo soo xiray kulanka la tashiga hay-adaha dastuurka oo ka socday magaalada muqdisho dowladaha soomaaliya iyo asarbajaan oo kala sixiday heshiis amni iyo difaac qodobadaas iyo warka dibadda ayaan idinkuugu hayaa dhegaystayaal u diyaar garooba warkaoo intaas ka faahfaahsan
waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale habeennimo wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda jowar taarikhdu waxay ku beegan tahay laba iyo tobanka bisha labaad laba kun shan iyo labaatan anigu waxaan ahay amoore warkii oo faahfaahsan aan ku horeyna hordhaca warka iyaga sida aad ku maqlayseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa maanta kormeer ukuurgelidda waxa uu ku tegay kanaalka calishoobare oo ay ka socoto dib uqodis iyo ballaarin lagu sameynayo kanaalka calishoobare kaasi oo ay ku waraabaan beeraleyda ugu badan magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe iyo deegaanada jowhar hoos yimaada sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha ayaa markii uu tegay halkaasi waxa uu indheindheyn ku sameeyey habka ay u socoto qodista kanaalka wasiir ku-xigeenka ayaa dhinaca kale waxaa xilka uu u kala wareejiyey guddoomiyihii hore ee kanaalka calishoobare iyo guddoomiyaha cusub ee kanaalka calishoobare oo maanta xil wareejintoodu ay dhacaysay waxaana guddoomiyaha cusub ee kanaalka calishoobare lagu wareejiyey xafiiska iyo agabka guud oo ay ku shaqaynayaan guddiga uu ka kooban yahay kanaalka calishoobare ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay guddoomiyihii hore ee kanaalka calishoobare waxaana uu sheegay in mas-uuliyaddii loo igmaday uu ka soo baxay islamarkaana uu la shaqayn doono guddoomiyaha cusub guddigana uu ka mid yahay sidoo kalena waxa uu sheegay in agabkii loo dhiibay hadda iyaga oo dhammaystiran uu ku wareejiyey guddoomiyaha cusub waxaan rabaa inaan faahfaahiyo guddoomiyaha shaqada igala wareegaya ilaahay ha u fududeeyo ma jira aniga cid iqasabtay guddoomiyihii hore kanaalka kaluuntiyaan ahay sida la wada ogyahaba waxaa laygu ogay shaqo waxaa laygu ogay xafiis shaqaynayo iyo agabkiisii iyo beeraley aan mas-uul ka ahay sidaas darteed haddii meel la joogo nadaam lagama dhamma oo dad marjac noo ah waa jiraa sidii oo sidoo maarata haddaba muuqato wasaaradoo kaleentood waxaan uga mahad celinaya wasaaradda mar kasta korjoogtaynta ay samaynayso especially maxamed bashiir qaasuum ou uga horeeyo inuu mar walba kanaalka uu ka warhayo oo xaaladiisa iyo baahiyiisa uu kantarool intaa markaan kasoo noqdo guddoomiyaha xilka igala wareegaya waxaa la yidhahdaa cabdi cumar gaduud waa ninkaas meesha fadhiyo kombyutaradii lay dhiibay waa kuwaana brintinkii iyo projectigii iyo dokumentigii kanaalka guud oo beeralaydiisoo dhan ay ku tiilay waa kaasaa waxaan rabaa laga bilaabo maanta oo taariikhdu laba iyo toban ay tahay inaad idinkuna markhaati aad ka ahaataan waxaa nasiib wanaag io ah oona hilmaamay oon rabaa inaan xuso guddoomiyaha iskaashatada mudane muuse oo kanaalka tiisa iskaashatada kanaalka tiisa ah waxaa joogay yersinkii meesha ugu weynay wasaaraddiyaa noo joogto ilaahay mahaddi waxaa ah in laygala wareego shaqadaas anigoo raalli ah caafimaad qabo la shaqay doono guddiga waa kamid ahay ilaa saacadaana guddiga kamid ahay waa la shaqay doonaa haddii ilaahay uu yidhahdo wixii laygaga baahdo idoon faragelin ahayn dhinaca kale guddoomiyaha iskaashatada nabadeynta tuulada banaaney ayaa isna goobta ka hadlay
waxaan u mahad celinaa marka hore ilaahay subxaana watacaala marka labaad waxaan u mahad celinaa wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir khaasim daqare suduwaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle ee gobolka shabeellada dhexe mudane farcade dhammaan guddoomiyihii hore ee maanta xilka wareejinayo ibraahim cali axmed sidaasi lamid ah guddoomiyaha hadda xilka la wareegayo ee kanaalka cali shoobare dhammaan inta kasoo qayb gashay dhammaantiin waxaa idin leeyahay waa mahadsantihiin marka xigta waxaan rabaa inaan ammaan iyo bogaadin u jeediyo guddoomiyii hore ee kanaalka calishoobare runtii ka iskaashata ahaan ama ka beeraley ahaan inta uu joogay sida wanaagsan uu nala shaqeeyey waa aga mahadcelinaynaa insha allahu tacaala sidaas lamid ah siduu hadda hadalkiisa uu ka dhawaajiyena wuxuu ballan qaaday inuu la shaqayn doono guddiga cusub markaas waxaan leenahay waa u baahannahay fikirkaadii wanaagsanaa iyo taladaadii waa soo dhawaynaynaa insha allahu sidaas lamid ah waxaan soo dhawaynaa guddoomiyaha cusub ee loo magacaabay qaybta kanaalka waxaan leenahay aniga oo ku hadlayo magaca beeraleyda ee kanaalka calishoobare waxaan rajaynaynaa inaad nagu adeegi doonto hadduu ilaahay ka raali noqdo sidaas iyo si ka wanaagsan oo kusoo dhawaynaynaa insha allahu tacaala siduu nala shaqaynayay guddoomiyii horena waxaan kaa rajaynaynaa insha allahu ka beeraley ah inaad nala shaqayso ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashir qaasim daqare ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in iskaashatada iyo weliba guddiga kanaalka ay ka shaqeeyaan sidii ay u horumarin lahaayeen wax soo saarkooda waxaa kaloo uu kula dardaarmay in lacagaha ay ka aruuriyaan beeraleyda ay u samaystaan akoon loogu talagalay guddiga kanaalka si ay berri ka maalin wax ugu qabsadaan
xilwareejintan labadii gudoomiyii hore oo xilka ku wareejinayo sidaad aragteen waxaa la wareejinaya waxay tahay kanaal shaqo ka socoto iyo xafiis shaqaynayo runtii waa arrin fiican anagu ka wasaarad ahaan waxaan ku shaqaynaa rabitaanka bulshada waxaan ansixinnaa hadday isdoorsaan waxaan faragelinaa haddii khilaafaad uu jiro runtii haddii wax khilaafaada ay hore u jireen way dhammaadeen waa ku mahadsan yahay guddoomiyii hore dadaalkii dheeraa uu kanaalkan ka soo qabtay iyo shaqadii uu soo qabtay iyo la shaqayntii wasaaradda lahaa waxaa kaloon ugu mahadcelinaa sida wanaagsan ee uu markii uu ka tagay shaqadana oo istiqaalada u keenay xilkana ku wareejinayo runtii kanaalkani maanta kaluundi ama calishoobare waa kanaalada ugu waaweyn degmadan jowhar ahmiyad gaara ayuu leeyahay maxaa yeelay beeraley fara badan ilaa afar kun oo oo beeraley qoys ayaa ku waraabo guya dayrna biyihiisu waa joogto wax badan ayaan la qabannay iskaashataa ka dhisan nabadey qaybtii waraabkana waa tan hadda xilkala wareegayso agabkan kala duwan waxaan u dhiibna waxay tahay in kanaalka lagu shaqeeyo lagu diiwaangeliyo dhaqaalaha isaga qaadaan sidoo kale cagaf kala dhexaysa kanaal kale ayaan hore u siinay waxaa loo baahan yahayna waxay tahay in si wanaagsan loo shaqeeyo ummaddana loogu shaqeeyo waxaan rabaa oo keliya on ka dardaarmaa xil marka la kala wareegaayo wax fiican waa kombyuutaradan iyo waxaan waxaa loo keenay in nidaam dowli ah wax lagula wareego waxaan ku dardaarmaa dhaqaalaha dadka laga qaadaya haddii inta wax la qaado guri la dhigo mid kale meel dhigo dayacaad ama wax isdabamarin ayaa dhici karto waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa horena u farnay nidaam dowliya in wuxuu waa nidaam dalkana dowlaha ka jirto akoom la furo afar ruux saxiixay leedahay dhaqaalaha la qaadaana nidaamkaasi sharciga loo geliyo markii ka baxaysana sharciga ay ugu baxdo oo wixii lagu qabtay ay ku caddahay qalabkaana lagu shaqeeyo mar labaadii mar saddexaad garabkiinaan taagannahay guddoomiyihii horena waa u mahad celinaynaa kan cusubna waxaan u ballan qaadaynaa inaan la shaqayn doono ummadda ha loo shaqeeyo annagu kaalmo ayaan nahay waxaan nahay korjoogtayn shaqada dhabta wax laga rabo waa guddigiinaan iyo iskaashtooyinka beeraleyda madaxdeeda nasiib wanaag ee goobjoogka ah gacnaha iswada qabsada ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka qayb galay bandhigga suuqweynaha ganacsatada magaalada muqdisho ee laba kun shan iyo labaatan maxamed deekh yuusuf macalin ayaa warkan muqdisho nooga soo diray ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa maanta ka qayb galay bandhigga suuqweynaha muqdisho ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka oo ay isugu yimaadeen hormuudka ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa tilmaamay muhiimadda qorshaha isbeddelka qaranka iyo doorka uu siinayo qeybaha ganacsiyada gaarka loo leeyahay si ay hormuud uga noqdaan horumarka iyo dibudhiska dalka waxa uuna tilmaamay in iskaashiga dowladda iyo ganacsatada soomaaliyeed ay furo u tahay kobcinta dhaqaalaha dalka abuurista fursado shaqo iyo dhiirigelinta maalgashiga gudaha iyo dibadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac ayaanu ku booriyey ganacsatada soomaaliyeed in ay xoojiyaan dadaalkooda ganacsi horumaryaanna hal abuurka cusub una istaagaan sidii kor loogu qaadi lahaa kobaca dhaqaale ee dalka dowladdan hadda waxay gacanta ku haysaa qorshaha qaranka oo in badan oo idinka midi aad ka qayb qaadateen oo aannu u beddelnay qorshaha isbeddelka qaranka waxa ugu weyn ee la rabo in wax laga qabtaana waa dhanka ganacsiga dowladdu waxay yaqiinsatay hadday noqoto shaqo abuur adeeg bulsho qaale looni da'yartiyo waxay ku mashquulan la helo in meesha ugu weyn ee hawshan laga fulin karaa ay tahay ganacsiga iyo suuqa xorta ah in la abuuro fursadihii iyo siyaasadihii dhiirigelin lahaa maalgashiga in ahmiyad weyn la siiyo shirkadaha yaryar ee dhallinyaradu halabuurkeedu ay ku hirgelin karto loona fududeeyo sidii ay u heli lahayd fursad la maalgeliyo fikirkooda iyo wixii ay halabuur la yimaadaan haddii aad si dhow u akhridaan qorshaha qaranka oo dhowaan isagoo dhammaystiran golaha wasiirrada mari doona waxaad ka fahmi doontaan in fikir badan iyo faham badani uu galay sidii dhinacyada kala duwan ee kobaca dhaqaalaha wax looga qaban lahaa si ganacsigu uu kobco waxaa hubaala intii qaranjabku inagu dhacay ee doorkii dowladdu uu meesha ka baxay ee hore sagaashankii ilaa labadii kun ilaa in yarinihii ka dambaysay intii aan dowladaha la soo yegleenin waxaa hadda magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalkaba ka arrimiya oo baac mushtariga iyo dowladda iyo arrimahan la yidhaahdo bulshada rayidka iyo culimmada iyo door walboo hogaamin oo bulshada waxaa hogaamiya wiil ama gabadh yar oo iyadoo qarankii meesha uu ka maqan yahay oo aynu iska burburinay ay gacan soo siiyeen waalidkoodu iyo dad ganacsato ah ama dad samafalayaal ah oo adeegyadii kale ka kaafiyey golaha wasiirraday ku jiraan kambaniya waaweyn bay leeyihiin waxbay barteen dibadda waxbarasho u raadsadeen adduun weynahay ka shaqeeyaan dalka gudihiisay ka shaqeeyaan oo baac mushtariya waaweyn bay leeyihiin marka halkaa waxaa ka cad ganacsatadeennu ha yaraato ha weynaato haddii ay intaasoo daraala samaysay oo xusbitaalladii kaafiday oo goobo waxbarasho ay sameeyeen oo suuqyo waaweyn ay sameeyeen oo ay koronto iyo biyo iyo dhan walba inaga kaafiyeen haddii dowlad gacan qabata oo suuqweynaha adduunka u furtana ay helaanna in ay wax badan iibgeyn karaan in sisinta soomaaliya adduunka afartiisa jaho loo dhoofin karo in xoolaha suuqyo cusub loo soo heli karo in liinta iyo waxa kale inoo baxa ee dhulkeenna khayraadku ku dahin yahay ka baxa la iibgeeyo in macdanta sida dahabka oo hadda laba boqol saddex boqoloo milyan oo dahaba ama macdana dalka laga dhoofiyo iyadoo run ahaantii hannaankii maamul iyo qaabkay u shaqayn lahayn aanu aada u casriyaysnayn haddii meelahaas wax weyn la geliyo dadka noloshooda way isbeddelaysa waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado waxaa intaasoo dhan horseed u ah ama buddhig u ah in la helo nabad taama ninka dhallinyarada ah ama gabadha dhallinyarada markay hesho jawi nabdoon iyo meel ay waxbarasho iyo xirfad ka helaan iyaga ayaaba nooga cilmi badan ama nooga aqoon badan ama nooga firfircoon sida dhaqaalaha loo abuuro ee dowladdan waxaa ku waajibtay inay jawiga abuurto xagga nabadda iyo iska caabinta cadowgana waad ogtihiin daraalka weyn ee lagaga jiro iyo dowladdu halka ay ka marayso dhanka dowlad wanaagga dimuqraadiyeynta iyo dhammaystirka dastuurka oo sal u ah dowladnimadana dadaallo waaweyn baa lagaga jiraa sidoo kale dhanka ganacsigana deen cafintan aada maqasheen oo shalay oo u dambaysay wasiirka maaliyaddu uu lacag malahay saddex boqoloo milyan gaadhaysa oo sanduuq gaara oo imaaraadka carabta laga leeyahay inagu lahaa laynaga soo xidhay macnaheedu waxa weeye waxaan akhriyey maqaalka uu qoray waxaa lagu dhisay warshad ka jirtay kismaayo saddexdaa boqoloo milyan inteeda badan haddii aanan khalad akhrin macnaheedu waxa weeye hadda waxaynu joognaa xaalad deeq iyo amaahaba inkastoo amaahda hadda aanu aad isaga ilaalinno aynu adduun ugu soo heli karno in barnaamijyo waaweyn la fuliyo barnaamijyo shan kun oo qof ay ka shaqeeyaan toban kun oo qof ay ka shaqeeyaan waddooyin isku xidha xeebaha soomaaliyeed ee dihin iyo dhulka adduun weynaha iyo soomaaliyana isku xidha dalkeenna aada iyo aad baan idin bogaadinayaa insha allahu tacaala sanadkan sanadkiisa jawi kan ka duwan oo ka horumarsan inaynu isugu nimaad baan ku rajo weynahay waxaan rabaa inaan si gaara ugu hambaliyeeyo hoggaanka iyo bahara soo maamushay ee soo agaa agaasintay carwadan dowladduna way idinku garab taagan tahay halabuurkiinna si dhowna idinla socon doonaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho maanta ka furay kulan wadatashi ah oo looga hadlayo laqabsiga cimilada iyo kordhinta wax soo saarka calafka xoolaha xabiib axmed cali ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray wasiirka xanaanada xoolaha dhirta idaaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed ayaa maanta muqdisho ka furay kulanka xoojinta xiriirkii wada shaqeynta wasaaradaha xanaanada xoolaha ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la qabsiga cimilada ee dhinaca wax soo saarka cuntada xoolaha kulanka oo socon doona muddo laba maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaha xanaanada xoolaha ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaana inta uu socdo diiradda lagu saari doonaa qaabkii la isaga kaashan lahaa horumarinta wax soo saarka xoolaha la qabsiga isbeddelka cimilada u diyaargarowga saameynta abaaraha iyo kordhinta calafka iyo daaqa xoolaha oo muhiim u ah kordhinta wax soo saarka cuntada xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha maxamed cumar nuur iyo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradaha xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa ugu horeyn ka hadlay kulanka kulanka maanta waxaa looga hadlayaa xiriirka dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka gaar ahaan dhinaca saameynta isbeddelka cimilada ee ugu muhiimsan tahay calafka xoolaha gaar ahaan daaqa ayaa looga hadli doonaa iyo sida bulshooyinka deegaanada fog degan ee u maarayn lahaayeen daaqa dalka runtii waxaa farxad ii ah in aan kasoo qayb galo anoo matalayo wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya in aan kasoo qayb galo shirkan oo loogu tashanaya ayaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha runtii muhiim ay ii tahay farxad ay ii tahay sida quruxda badan oo laisoo dhaweeyey waxaan rabaa inaan fursaddan ka faa'iidaysanayo inaan u mahad celiyo si gaar ah wasaaradda xanaanada xoolaha ugu horeeya wasiirka oo runtii mar walba u taagan sidii maamul dowladda loo daadejin lahaa oo runtii mar walbana yacni xiriirka dowlad goboleedyada si dhow ula shaqeeyo sidaa la socotaanba wasaaradda xanaanada xoolaha waxay lafdhabar u tahay dhaqaalaha dalka nolosha dadka iyo horumarkeedaba intaba waxay u tahay sidaas darteed waa tiir muhiim ka mid ah tiirarka uu ku dhisan yahay dalkan ka mid ah sababtoo haddaan dhaqaalo la helin waddan ma jiraayo dad ma noolaanayaan marka sidee loo horumarinaa sidee la samaynaa maxaa la yeelaa waxaasoo dhan waxay ku xiran yihiin waxaa waaye in la dhammaystira baahida xoolaha ay u baahan yihiin badqabka caafimaadkooda calafkooda iyo daaqooda dhirtii oo iyadana muhiim u ah xagga roobabka iyo xagga daaqa iyo xagga noloshaba iyagana ka ah muhiim wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed oo furay kulanka ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo horumarinta wax soo saarka xoolaha maadaama ay xooluhu muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaha dalka iyo shaqo abuurkaba dalkan markii laga hadlaayo sektarka wax soo saarka ayaa ugu muhiimsan sektarkan wuxuu qayb badan ka qaataa horumarka dalka oo dhinac walba hadday noqoto shaqo abuurka number one uu ka yahay dadka soomaaliyeed oo maanta xoolaha ka shaqeeya tiradooda inta ay leeb tahay waa ogtihiin haddii ay noqoto dhinaca ekonomiga dhaqaalaha xaggiisa hadday noqotona meelaha ugu badan oo dalkan dhaqaalaha oo uga soo xoroodo waayo weliba si gaare lacagaha banaanka nooga soo laabto sektarka ugu badan oo lacag soo celiyo dalkan banaanka lacagta ka soo celiyo waay gudahana waa garan kartiin heerka uu ka maraayo iyo korokaaca uu sameeyey sanadihii lasoo dhaafa sidaas aawadeed marka waxaan rabnaa arrintaas ayada eh sidii loo labalaabi lahaa inay ka shaqeeyaan maamulada dowladda federaalk dowlad goboleeda ka tirsan iyo tiimamka wasaaradda sidee lagu horumarin karaa marka number one waxaa lagu horumarin karaa oo ugu horeeyo sida uu saaxiibkay sheegay sida aan awal aan xoolaha aan u maareyn jirnay inaan wax badan ka bedelin dadka soomaaliyeed waa taqaaniin waxay ahaayeen dad inta badan reer guuraah oo xoolo raactaa oo waxaa laga yaabaa qofka in sanadkii uu marba marna uu koonfur aado marna uu waqooyi aado oo xoolahaas ay socdaan sidaas si la mida waxaan rabnaa in isbeddel badan lagu sameeyo oo dadku ay bartaan in sida bini aadamkii oo kale looga fikiro cuntada xoolaha oo loo keydin karaba sanadka xoolaha waxay cuni lahaayeen dadku inay soo saartaan oo calafku ay soo saartaan oo ay meel ku keedsadaan oo biyahooda ay sii diyaarsadaan ay uga fikiraan sidii bini aadamka looga fikiri lahaa xoolaha waxaan inta badan ka faa'iidaysanaa hilibkooda oo si guud iyo si gaarba looga faa'iidaysto bannaanka dhoofka looga faa'iidaysto cuntooyinka lagu cuno gudaha ee dalkana looga faa'iidaysto waxaan kalaan rabnaa in laga faa'iidaysto waxyaabaha kale oo yararkaa xoolaha ay soo saaraan sida xaragooda ama maqaarkooda in caanahooda naftooda la warshadeeyo oo dhowr nooc laga dhigo waxyaabo badan in laga soo saaro insha allahu tacaala haddii ilaahay edmo waxaan rabaa arrintaas ayadaa in aad ka shaqaysaan kuna dadaashaan insha allahu shirkaanna aad ka soo saartaan waxyaabo badan oo ugu muhiimsan arrimahaas wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur iyo dhigiisa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga azerbajaan mudane sakir xasanof ayaa magaalada baakuwe caasimadda azerbajaan ku kala sixday heshiis iskaashi oo dhanka difaaca iyo warshadaha ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka azerbajaan ilham aliyef ayaa goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiska dhex maray wasaaradaha gaashaandhigga labada dowladood halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda suuriya ayaa waxay yeelan doontaa xukuumad cusub bisha soo socota waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi asad al shaybani arbacada iyada oo maamulku meel gaar ah uu talada hayay taniyo markii bashar al asad la afgembiyey xukuumadda lagu dhawaaqi doono kowda maarso waxa ay sidaa ugu badan u matali doonta shacabka suuriya iyada oo tixgelinaysa kala duwanaanshiyahooda ayuu yidhi shaybaani xilli uu ka qaybgalayay shirweynaha dowladaha adduunka ee ka socda isutagga imaaraadka carabta jabhadihii islaamiga ahaa ee talada la wareega ayaa dhisay xukuumad kumeel gaar ah oo uu hogaaminayo moxamed al bashiir taas oo loo xilsaaray in ay maarayso dalka kala qowmiyadda ah ilaa kowda maarso bishii hore al-shaarax oo ah hogaamiyaha kooxda islaamiga ah ee xayaad al taxriir al-shaam taas oo horkicisa weerarka mucaaradka ee talada looga tuuray asad ayaa loo magacaabay madaxweynaha kumeel gaarka ee dalkaasi warkii habeen waad kala socoteen idaacadda jowhar dhegeystayaal waa inaga intaa